bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal damiin fayla kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka amuura siyaasadda warbaahinta raadiyaha c b b ee baydhaba amiin welba wakhtigoo kale kulaguunsadaasaan raadiyaha baayi boqol markii la kuraago hamiinnimadii jamaacada ee sabtayeeda hooydaas aakheeray oo ka hamiinnimo sabta bahayto ahadniye hahooyda hayta taariikhdana yeedeeta bilo todobaad ee julaay sanadka labada kun labaatiyo afarta qodobada saaxiib yaal barnaamijka ogeysin kula gunsi doontan haddii ilaa ka yara ama maxamuud siinkahaaya maybaa ku mide madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yegeeka harunta madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili ergiga kumildeerkan ee hoghayaga guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya james swang ayo kubada khadle arrimo dhinaga siyaasadda amniga mashaariicda baniaadanimada iyo weliba daadejinta adeegyada dowladda barnaamijkaasiinkahay dhagonsadayaal kala fadhigii baarlamaanka tumi koowaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo geekas rasmi aan ku furmi beledka muqdisho caasimada soomaaliya guddoomiyaha goloshaabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur midoobe xuusu kuwarbi walyaabooqyahaan qabsoomay kala fadhigii afaraad iyo barnaamijka siinkahay saahiibyaal iyo weliba madawiinaga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhakhtar xasan sheekh maxamuud owsuuna meylo baarlamaanka hoolka geeka ka hor sheegay inti markale ama markal uskananagay inti isoinjarna walwada hadale oo dhahyaala dowladda iyo weliba dhaqaaqa al-shabaaba barnaamijkaasiinkahay dhugunsidayaal madawiinaga oo qodobadaasi qodobo kale ku hadla doona qodobada kale barnaamijka siinkahay dhugunsidayaal maybaa kumide mudanayaal ku tirsan golo wakiilada dowlad goboleedka maamulka ee jubbaland yaa baaqi nabadeed andireen dad walaale ayoo ka dagaalameen degmada luuq ee gobolka geda barnaamijkaasiinkahay dhugunsidayaal iyadoo laag waramaha inta degmada luuq isugu dhambalami oo laatan dhakayta beela degow degmadaasiijee luuq ee gobolka geda qodobada kale barnaamijka dhugunsadayaal isinka dhugunsi doontan intuuna ka guda jarnama maxamuud isiinka haya maybaakumide wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka maamulkaasee puntland maxamuud eydiid iyo munaasabadda dahafurka loolaga doorashada sadiida degma ee maamulkaasiijee puntland ku hadli iyo dhugunsadayaal barnaamijka siinkahaya qodobadaasi qodobo kale intunu ku guda jarna barnaamijka walani koron diyar garoobaha khiyaaray ama maxamuud eesinbihi intana siinkula soo sii doonaa markoo kale barnaamijkii amuro siyaasadda warbaahinta raadiya baayi bakoola kala hamiignimo axada galaaito taariikhda niyadeeta lita bilo toddobaad ee julaay sanadka labaatan labaad iyo afar barnaamijka dhugunsidayaal qodobadaasi qodobo kale intuuninku guda jarna walani kor yaasinka gudbii doona raadiyaha baybaqole nala socota mujadii f m siyatii sagaal dhabiisiin sagaal magaaratis iyo weliba muujado ka gaaban s w life streamka anoo maxamuud esile soo sii doona saaxiibayaal amiifayla markale qodobkaan ka horeeya barnaamijka mabawsaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ergeyga xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo ka qaabili ergeyga kumeel diirkan ah ee hoghayaga guud ee qaramada midoobey soomaaliya ee james sweng obanyo kubada hadleen arrimo dhinaga siyaasadda amniga mashaariicda bani-aadanimada iyo weliba daadejinta adeegyada dowladda kulansho markii dhammaaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo warbaahinta faahfaahin kusiisiyo weliba waliyo kubada hadleen danjiriga ee kumeeldeerkan ee qaramada midoobey hoghayaga ee james sweng bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay taariikhdu tahay lix bishii toddobaad laba kun labaatan iyo afarta waxaa noo yimid wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo s r c-ga master james swan oo wafdi ay la jiraan ka socdo arrimaha gargaarka ayaana soo booqday runtii waa waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo gargaarka iyo sidii wax looga qaban lahaa culeysyada soo noqnoqday sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ee shabaab iyo sidii xal loogu heli lahaa in howlaha amni ee hadda socda iyo dagaalada loo xoojin lahaa atmis iyo xilligeeda laba kun labaatan iyo afarta waxa ay noqonayso sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda iyo dowladnimada soomaaliya iyo tillaabooyinka fiican oo la qaaday iyo sidii horey loogu wadi lahaa iyo sidii loo heli lahaa wadajir looga wada shaqeeyo go-aano fiican oo muhiim ah na waa ka soo baxeen aadaan ugu faraxsannahay imaatinkiisa s r s g-ga isaga iyo wafdigiisaba waxaan iskula garanay in laga shaqeeyo horumarada dowladda horeyna loo socdo wixii allaale iyo wixii wanaag ahna la taabageliyo aada iyo aada u mahadsan yahay waxaan soo dhoweyneynaa s r s g-ga shaqooyinka uu wadana waa kaga mahad celinaynaa maadaama nin qabiir ah uu yahay horeyna uga soo shaqeeyey soomaaliya haddana shaqadii uu waday sii wado aada iyo aad aan u mahadsan yahay soo dhowow masare sarasi
akhyaare barnaamijka dhugunsida ay tahan qaybashay hore yasla sii maraahin amiin fayla mar kale qodobkan higa barnaamijka mabowsaya kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka tumiyo koowaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo geeka si rasmi aan ku furimay beledka muqdisho ee caasimadda soomaaliya gudoomiyaha golo shaabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ee midoobe iyo isuuna ku werbi walyaaboqi hanqobsoomay kala fadhigii afaraad marka gudoomiyaga hadilashay dhammaysada maybaha kiiga doone madaxweyne xasan sheekh maxamuud owsuuna markaleyso kana nagay intii walkhadale aan dhaha taalna dowladda federaalk ee soomaaliya uuse horka ha haya mudane dhakhtar xasan sheekh maxamuud iyo weliba dhadhaqaaqa dagaalyahanada al-shabaaba waa mid ahmid gaar ah u leh labada gole ee labada gole sida uu qabo qodobka sagaashanaad fardadiisa ga ee dastuurka waa munaasabad dastuuri ah oo madaxweynaha furaayo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya uu furaayo loogana dhegaysanayo khudbadiisa dastuuriga ah si uu ula socodsiiyo xubnaha baarlamaanka xaaladda guud ee dalka ugu horreyntii aan warbixin kooban idinka siiyo safar shaqo oo aan ku tagnay wafti aan hogaaminayay oo marti oo oo martiqaad rasmi ah ka helay guddoomiyaha baarlamaanka turkiga iyo guddoomiyaha madasha qudus ee aan kaga hadlay intaan halkaas joognay waxaan waxaan ka qayb galnay shir caalami ah oo rasmi ah ee loogana hadlaayay arrimaha qadiyadda falastiin arrintaas oo aan ku caddaynay mowqifka soomaaliya ee ku aadan qadiyadda falastiin sidoo kale waxaan safar shaqo ku tagnay dalka aan walaalaha nahay ee jabuuti jamhuuriyadda jabuuti aniga iyo waftigayga waxaan ulumo la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga joogtada ee baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti waxaan isla meel dhignay arrimaha soo socda kow inaan adkayno xiriirka walaaltinimo ee labadeena baarlamaan labo koruqaadidda tababarada howlwadeennada iyo aqoon isweydaarsiga heer sare ah ee labada dhinac dhinaca kale waxaan safar shaqasaas oo kale ku tagnay magaalada nairobi ee caasimadda jamhuuriyadda kenya halkaas oo aan ugu qiib galnay kulankii tobaniyo toddobaad ee guddoomiyayaasha baarlamaanada waddamada ku bahooway urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga afrika kaas oo looga hadlaayay xalinta caqabadaha hortaagan ajendayaasha ururkaas oo ahaa kii ugu horreeyey ee soomaaliya ka qayb gasho kaas oo ahaa ayaa waxaan shirkaas ku jeediyey khudbad aan ugu hadlay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay ku biirista ururkaas gaar ahaan kaalinta kaga aadan baarlamaanka soomaaliyeed kaas muhiimada gaarka u leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed ku biirista ururka urur gaar ahaan kaalinta kaga aadan baarlamaanka soomaaliyeed waxaan soo ballan qaadnay intaan kaalfadhigaas shanaad aan joognay inaan soo saarno kaalfadhiga shanaad ee baarlamaanka waxaan soo waxaan waxaan ballan qaadnay in kaalfadhiga shanaad aan soo hurno xildhibaanada soomaaliya uu ku mateli lahaa baarlamaanka ururka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika mudane madaxweyne mudanayaasha sharafta leh waxaan guudma kooban idinka siinayaa howlaha u qabsoomay golaha golaha shacabka kalfadhigii afaraad ee furmay nofembar guluuxu wuxuu muhiimid gaar ah siiyey arrimaha wax kabeddelka iyo ansaxiinta dastuurka kumeel gaarka ah waxaana la ansixiyey afar cutub ee ugu horreeyey dastuurka sidoo kale golaha wuxuu ansixiyey hinti sharciyeedyo muhiim u ah dowlad dhiska soomaaliya oo ay ka mid yihiin hinti sharciyeedyada kale ah koow hinti sharciyeedka wax kabeddelka dib-eegista dastuurka iyo cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afaraad ee dastuurka namber saddex wuxuu meel mariyey goluhu xisaabhirka sanad maalideedka laba kun labaatan iyo saddex afar xeerka qoondada miisaaniyadda laba kun labaatan iyo afar shan xeerka ku biirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika e a c hindisa sharciyeedka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka todoba hindi sharciyeedka ku aadan burinta is-afgaradka dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan oo loo arkay inuu dhibaato dalka ku yahay sidoo kale waxaan golaha horyaala hindisharciyeedo dhowr ah oo akrinta oo maraya akrinta koowaad labaad iyo saddexaad waxaana rajaynayaa in kalfadhigaan lagu ansixin doono insha allahu haddii ilaahay u ogolaado saddex waxyaabaha hortebinta u leh golaha shacabka kalfadhiga shanaad mudane madaxweyne guddoonka labada aqal mudanayaasha sharafta leh kalfadhiga shanaad ee maanta inoo furmaya waxaan hortebin siin doonaa haddii alla ogolaado hergelinta qorshayaashii iyo jadwaladii kasmaayo uu ku soo diyaariyey guddiga joogdada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa dhammaan shuruucdii ka soo gudubtay kaalfadhigii afaraad iyo dhammaystirka dib-eegista dastuurka shuruuc cusub ee ay xukuumadda soo gudbisay soo gudbisay la xisaabtanka laamaha dowladda iyo wax allaala wixii lagama maarmaan u ah in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah
ugu horrayntii waxaan halkan tacsi uga dirayaa xubnihii ka geeriyooday baarlamaanka federaalka soomaaliya muddadii ka dambaysay furitaankii kalfadhigii afaraad ee kale ahaa allaha u naxariistee xildhibaan wasiir khadiija maxamed diiriye iyo allaha u naxariistee senator cabdirasaaq maxamed xareed dhammaanteen samadi imaan allah naga siiyo waxaan sidoo kale uga tacsiyeynayaa baarlamaanka soomaaliya anigoo horena ugu tacsiyeyey shacabka soomaaliyeed geeridii waayeelkii soomaaliyeed allah u naxariistee maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuu ahaa qof ummadda soomaaliyeed ay tabi doonto aqoontiisii kartidiisii xikmaddiisii iyo wadaninimadiisii dhammaanteen isagana samadi iimaan allah naga siiyo mudanayaal imarwooyin waxaan halkan ka bogaadinayaa howlaha baaxadda leh ee uu qabtay baarlamaankii afaraad baarlamaanka kalfadhigii afaraad ee lasoo dhaafay guud ahaan gaar ahaan baarlamaanka kalfadhiyadii lasoo dhaafay gaar ahaan kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka baarlamaanka kow iyo tobanaad oona ku guulaystay ansixinta afarta cutub ee ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka ah waana howl ina wada sugaysay in ka badan laba iyo toban sano waxaa u suurtogeli weyday baarlamaanka sagaalaad iyo kii tobanaad ee aanu lahayn inay howshaas u meel marto howsha dhammaystirka dastuurka waxay dabarka ka furaysaa bulshadeenna oo u dhaqaaqayso dowlad dhiska ku salaysan dimuqraadiyadda sarraynta sharciga iyo muwaadinku inuu helo xuquuqdiisa dastuuriga ah ee in la doorto ama uu wax doorto isaga sidoo kale waxaan bogaadinayaa howlihii kale ee baarlamaanka federaalk soomaaliya uu soo qabtay kalfadhigii lasoo dhaafay oo ay ka mid ahaayeen meelmarintii shuruucdii muhiimka u ahaa ee sababay inaan gaarno in badan oo ka mid ah guulaha aan ku naaloonayno maanta korjoogtaynta xukuumadda iyo guud ahaan matalaadda shacabka waxaan si gaar ah u xusayaa qaraarkii baarlamaanka ee ilaalinta gobnimada midnimada iyo wadajirka dalka oo jawaab u ahaa xadgudubkii ay dowladda etoobiya ku soo xadgudubtay qarannimada iyo midnimada dadkeenna iyo dalkeenna guud ahaan haddii aan u soo noqdo qadiyadda qadiyaddii noogu muhiimsanayd oo ahayd dib u xaraynta soo celinta nabadda xasilinta iyo dhismaha ciidamada qalabka sida waxaa marag madoonto ah guulaha ay gaareen ciidamadeenna xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada difaaca dadweynaha ee loo yaqaano macuusleyda deegaanadii la xoreeyey qaarkood waxaa maanta ka socda barnaamijka xasilinta oo ah dib u soo noolaynta iyo dib u dhiska adeegyada bulshada waxaan soo booqday maalmo ka hor mid ka mid ah meelihii laga xoreeyey sanad ka hor khawaarijta iyadoo isbedel muuqdo iyadoo isbeddel ka muuqda dhanka nolosha nolosha dhaqaalaha amniga iyo adeegyada bulshada ee asaasiga ah in ka badan dhowr iyo toban sano kadib waxaa imtixaankii dugsiyada sare sanadkan lagu galay degmooyin ay ka mid yihiin xarodheere iyo ceeldheer ilaahay mahadi ha ka gaartee waxaan gaarnay guulo waaweyn waxaan ku sii soconnaa ku sii socon doonnaa la dagaalanka argagixisada ilaa uu dalkeenna xor ka noqonayo ma jiro qorsho aan wadanno oo socdo haatan oo wadahadal nagu dhex marayo argagixisada aan aqoonsanaynba dowlad soomaaliyeed in badan ayaa idaacadaha iyo social media laga sheegay dowladdu waxay wadahadal kula jirtaa ama la bilaabaysaa argagixisada arrintaas waxaan rabaa inaan caddeeyo ma aha arrin jirta laga soo bilaabo furitaankii kalfadhigii afaraad oo ku beegnaa afar iyo labaatankii disembar novembar laba kun labaatan iyo saddex waxaa inoo rumoobay riyooyin ay muddo dheer soomaaliya ku taamaysay maanta